madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareenya magaalada baydhabo xarunta gobolka baykada furi shirka shanaad ee golo maamulka horumarinta kalluumeysiga munaasabada furitaanka shirka waliba madaxweynaha kula qeybgalay kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed wasiirada wasaarado kalluumeysiga lamada heere dowladeed golayaalka dowlada koonfur galbeed iyo marti sharaf kale walibana shirka duusa dareere diirada laga saaray ee hoojinta wada shaqeynta wasaarado kalluumeysiga guulala ku deeri sanadoogi laha dhaafi caqabadooga jar iyo qorsheyaalka horumarinta kalluumeysiga anka horeyn wasiirka wasaarada kalluumeysiga kheyraadka badda ee maamulka koonfur galbeed cabdifitaah maxamed cali iyo axmed xasan aadan wasiirka wasaarada kalluumeysiga kheyraadka badda ee dowlada soomaaliya si wada jareen ku hadleen ujeedka shirka shirka aan maanta u joognaa waa shirkii golaha horumarinta kalluumeysiga qaranka oo ay ku mudaysan yihiin wasiirka dowladda federaalka iyo wasiirada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka shirkaas oo kii shanaad ee la qabta ah dhammaan dowladaha kalena lagu soo qabtay ee federaalka xubnaha ka ah shirkan oo lagaga hadla inta badan laguna falanqeeyo go-aamana lagaga qaato horumarinta kalluumeysiga soomaaliya horumarinta kheyraadka badda tayeynta iyo horumarinta kalluumeysatada nidaaminta iyo ilaalinta xeebaheenna ilaalinta xayawaanada dabar go-aya shuruucda iyo oo kasta ku saabsan arrimaha kalluumeysiga iyo wax kasta oo la xiriira kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluuga ayaa lagaga doodaa waxaan hirgelinay inaan lagu wareerin hay-adaha inay development ka sameeyaan mashruuca dalkan meeshay ka aadi lahaayeen kalluumeysiga dalka hadda waxaa muhiim noo ah shirkan fadhigan oo aan ku falqayn doonaa qodobo asaasiga ugu horeyso dhisidda hay-adda tayada kalluunka soomaaliyeed oo heer federaal hadda aan soo hagaajinay oo meel fiican mareysa waxay muhiim u tahay in hay-addaas la helo in kalluunkeena la aamino saa ogsoon tihiin kalluunka waa cunto adduunyada cunto aan taraakin lahayn oo meeshay ka timid aan la aqoon oona caafimaadkeeda la kontarool lama isticmaalo sababaha kalluunka loo dhoofin laha waxaa ka mid ah in loo leeyahay kalluunkan iyo xaggee soo mara tayadiisa yaa garanti garaynaya si marka looga baxa su-aashaas ayaa waxaan sameynay inaan asaasnay heer federaal hay-ad ay ku jiraan wasiira iyo wasaarado dhowr ah oo sida ganacsiga maaliyadda caafimaadka iyo hay-adda taya dhowrka qaranka ayaan waxaan sameynay inaan gundhig u sameyno mashruucaas oo runtii aada usoo jiitay hay-adaha caalamiga dhammaantood waxaan ku falaqayn doona maanta ayuu ka mid yahay baydhabo barnaamijkaas dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareeng oo si toos uusan daafuray shirka iyo bogaaday wadashaqaynta ku dhexayta wasaarado kalluumeysiga heer federaal iyo heer maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya haddii kheyraadka ay leedahay ummadda soomaaliyeed ay leeyihiin waa mid beri iyo badba ku jiro runtii kheyraadka baddaana tiro badan dadka say u malaynayaan oo ay beriga ugu mashquuleen in badda loogu mashquulo waayo kheyraadka muhiimadiisa iyo noloshiisa iyo kobcinta dhaqaalahaba leh waa kheyraadka badda ku jiro mid kalluumaysi ah mid batrool ah mid macdan ah mid biyaha naftirkiisa ah yuu kala yahay oo adduunyada ay ka faa'iidaysanaysa innagu waxaan u baahan nahay dadka soomaaliyeed in lagu tababaro dad aqoon-yahano ah oo yaqaano dhaqaalaha buluugga ah iyo sidii loo horumarin lahaa kheyraadka badda in ay wasaaraddu u istaagto oy abo wasaaraddan markii la suubiyey aas-aaskeedii dowladihii hore kuma jirin waxay ahayd dowladdii kacaankii yaa la sameeyey dadaal xoog leh yaa la geliyey wasaaradda dowladdii markaas jirtayna ay u istaagto heer la gaarsiiyo dadka soomaaliyeed marka aada iyo aad baan ugu faraxsanahay shaqadan qiimaha badan oo uu wasiirka wado meel walba oo la tego waxa ilaahay uuna siiyey oo nala weydiinayo yay ka mid tahay baddaan iyo xeebtaan dheer oo ay soomaaliya haysato iyo sidii looga faa'iidaysan lahaa marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kulankan qiimaha badan waxaana rajaynaynaa inay go-aano fiican oo ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed oo hormuud ugu noqdo sidii looga faa'iidaysan lahaa kalluumaysiga iyo kheyraadka ku jira badda inay ka soo baxaan baan rajaynaynaa